أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda boqol afartan iyo koowaad ee suuratu nnisaa ka mid ah waxaan soo haynay oo noo soo dambeeyey munaafiqiintii iyo axwaashoodii waxaana lagu soo bilaabay tilmaamahooda muwaalaatuhum lilkufaari ee gaalada markaa ka weli dhigashadooda oo garab iyo gacal iyo intaba ay ayaga un kuwa ay u hayaan min duuni lmu'miniin ee sababtay u yeelayaanna ay tahay inay ka raadinayaan awood iyo cizi iyo sharaf kadib haddana waxaa alla uu tilmaamay marka diinka wax laga sheegayo ama aayaadka alla lagu kufrinaayo alla lagu jees-jeesaayo rasuulkii lagu jees-jeesaayo diinkii lagu jees-jeesaayo waxaa mu'miniinta la amray meeshaas inaynan fadhinin oo ay iskaga tagaan ilaa ay hadal kale ka galaan markaas waxaana la yidhi marka haddii sidaa aydnan yeelin macnaheedu waxay noqonaysaa markaas inaad kufrigiiba raalli ku tihiin inakum idan mithluhum mithliyadaasna marka waxaa soo gelaya ibnu jariir iyo sida uu tilmaamay mararka qaarna waxay noqonayaan de iyagoo kalea tihiinoo xagga gaalnimada oo waa marka aada kufriga iyo istihzaaga raalli ku tihiin marna waxa ay tahay macaasi iyo waxay noqonaysaa marka yacni iyo fisqi iyo waxyaabo lamid ah oo in yacni fa antum idan mithluhum fii rukuubikum macsiyat allaahi iyo wa ityaanikum maa naha allaahu canhu la imaatinka aada la imaanaysaan wax alla idinka reebay iyo macsida aada koraysaan baad kula mid noqonaysaan ibnu xajarna fatxulbaariga wou ka hadlay labada xaaladba haddii marka qofka uunan qalbiga xataa ka nicin macnaheedu waa inuu raalli ku yahay iyagoo kale u noqonaa markaas fil kufri haddii marka rido iyo raalli ahaansho iyo laga waayana oo markaa isagu meesha uun iska fadhiyo adduunye iyo wax lamida uun uu ku raadsanayana waxyaabaha marka yacni wuxuu tilmaamay markaa macsida iyo mukhaalafadu kala mid yahay mithliyada mar walbaa marka min kulli wajhin uun inay ahaato shardi ma aha waxaa alla marka uu ugu goodiyey munaafiqiinta iyo gaalada say adduunyada isula socdaan in aakhiro jahannamo loogu ururin doono aladiina yatarabasuuna bikum aladiina yacni kuwii yacni ugu bishaaree cadaab xanuun badan yatarabasuuna ama hum iyaga munaafiqiintii aladiina kuwii weeyaan yatarabasuuna koranayeen oo idinla suganayeen bikum idinka idinla suganayo maxay idinla suganayaan masaa'ib iyo dhibaato fa in kaana haddii uu ahaado lakum idinka uu idiin ahaado fatxun guul guusha oo minallaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay qaaluu waxay dhahayaan alam nakun miyaanaan ahayn macakum idinka la jirkiina sow idinlama jirin alam nujaahid macakum miyaanaan idinla jihaadaynin idinka inagoo idinla jirno wain kaana haddii uu u ahaado lilkaafiriina gaaladana nasiibun wax yar oo nasiib ah nakiradu markaa da taqliil baa laga wadaayo nasiib uun wax nasiib ah oo yar haddii markaa yacnii uu gaaladu us u ahaado sida sidii tii uxud dhacday oo kale qaaluu waxay dhahayaan alam nastaxwid miyaanan adkaanin calaykum korkiina miyaanan ka adkaanin oo markaa aan idinka adkaanay wanamnackum aan markaanaan idinka celinaynin min almu'miniina mu'miniinta miyaanaan xaggooda aanaan idinka celinaynin waa idinka adkaanay waa la idin baabi'in lahaaye annaga waayo waxa marka in la idin baabi'iyo diiday oo markaa idinka celiyey inaad sidaa yacni u halaagsantaan macna marka waa sidaas faallaahu allaa yaxkumu xukumaya beynakum idinka dhexdiina yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walan yajcala allaahu alla ma yeelaayo lilkaafiriina gaalada u yeeli maayo cala almu'miniina mu'miniinta korkooda sabiilan jid ugu yeeli maayo ay joogto un uga adkaadaan mu'miniinta ayb ama jid markaa ay mar walba ku maamulaan tilmaan kale waaye marka ay munaafiqiintu leeyihiin oo dadka muslimiintay la sugtaan masaa'ib iyo dhibaato inay kala daataan oo laga adkaado oo laga guulaysto oo awooddooda iyo yacni difaacoodu ou baaba-o ayay jeclaystaan oo alla wuxuu leeyaha hum iyagu munaafiqiintu aladiina kuwii waaye ama aladiina yatakhiduunadaba ka bedel haddaad doonto aladiina kuwii yani ama almunaafiqiinada haddaad doonto ka bedel aladiina kuwii u bishaareey cadaab ugu bishaaree ama hum iyagu aladiina kuwii waaye yatarabasuuna bikum idin koranaya idinka maxay idinkula koranayaane idinkula sugayaan masaa'ibta ibnu kathiir waxa uu yidhi bimacnaa yantadiruuna waxay sugayaan zawaala dowlatihim mu'miniinta awooddooda iyo maamulkooda inuu zuulo ayay koranayaan ay suganayaan taasay ayay la suganayaan wa duhuura alkufri calayhim gaaladu inay kufrigu inuu adkaado oo uu dhulkii maamulo ayay idinla suga ayay la suganayaan wa dahaaba millatihim muslimiinta diintoodu inay tagto ayay la suganayaan macnahaas marka uu tilmaamo aayadduna ay tilmaantay nifaaqa noocaas oo kale ah waa nifaaq ictiqaadi ah oo diinta looga baxo nifaaqu laba nooc waayo ictiqaadi iyo camali midka camali midka yacni ictiqaadiga ah waa kan qur-aankuna ka waramayo waana lagu gaa qofkiisuna waa qof diintii qof ka baxsan waayo oo aakhira marka mukhalladun fi nnaari ah sida aayadaha soo socdo ku imaan doono qaybna marka waxa ay tahay nifaaq camali ayaa la yidhaahdaayo ictiqaadka waa ka fayoow yahay yacni xagga yacni iimaankiisu shaki kuma jiro laakiin acmaashii munaafiqiintuu samayna waa midda nebigu sal ll slam uu yidhi aayat lmunaafiqi halaath idaa xadatha kadab waidaa wacada akhlaf waida tumina khan hadduu sheekeeyo beenuu sheegaya haddii wax lagu ammaaneeya waa khiyaanayaa ballan hadduu galo waa ka baxayaa waidaa khaasama fajarana riwaayo kalea ku dartay haddii uu doodana doo dooda daacadii rabbibuu uga baxaa calaamadahaas marka qof kastoole waa munaafiq gaal ama dhahayno waayo qof mu'mina yeelo kara calaamadahaas oo markaa yacni iimaankiisu naqsi uu ku jiro haddana maca daalika markaad fiiriso ikhwatu yuusuf haddaad fiiriso ikhwatu yuusuf saddexdaasba waa laga helay aabbahood beenay u sheegeen ammaanadii loo dhiibay waa khiyaaneen oo ceelay ku rideen yuusuf uga soo tageen ballantii ii keenadiina waa ka baxeen haddana maca daalika marna gaalo waayo cid tiri ma lahan nifaaqa marka ictiqaadiga iyo camali labadaas u qeybsamaa alimaamu tirmidi fii jaamicihina waa ku sheegaa in nifaaqu siyaalkaas uu kala yahay kan hadda marka tilmaantan leh waa nifaaq ictiqaadi ah waay waayo qofka diintii uu aaminsanaa ma dhici karto inuu haddana qalbiga ka rabo inay baaba-do oy zuusho in laga adkaado iyada inaynan muuqanin dadkeeda marka ay dhibaato galaan oo ku farxo iyo inuu diin aaminsan yahay meel islama gelayan waana sidaa marka mujalladka sideed iyo labaatanaad fataawaha ibnu taymiyana waa ku sheegay oo calaamad waxay tahay nifaaqa weyn tusaysa waa aayaddu waxay ka hadlaysa yacni kuwaa marka idinkay masaa'ib idinla suganayaano masaa'ibtaa marka inay idinku dowladdiina baaba-do kufrigu inuu saro maro diintii islaamka ahayd inay baaba-doy tagto waxyaabahabay idinla suganayaan oy jeclaysanayaan fa in kaana lakum haddii uu idiin ahaado idinka fatxun guul hadday idiin hadday idiin ahaato guusha oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay qaaluu waxay dhahayaan alam nakun miyaanaan ahayn macakum idinka la jirkiina soo idinlama jirin oo idinlama jihaatamaynin wainkaa markaa waxna sii qanaa'imtii iyo waxyaabahaas wain kaana haddii uu u ahaado lilkaafiriina gaalada haddii uu u ahaado nasiibun nasiib yacni nasiib waxaa looga yani nakiradan marka mufasiriinta in badan oo kamida taqliil ayaa laga kororsanayo gaalada guul joogta a mahay ma helayaane yacni guul un yar hadday helaan way waa sida tii maalintii uxud dhacday oo kale qaaluu waxay dhahayaan alam nastaxwid miyaanan adkaanin calaykum idinka korkiina miyaanan ka adkaanin markaa dee muslimiintii ayagu ku saf jiraan wanamnackum oo markaa yacni aanan idinka celin aanan idinka celinin min almu'miniina mu'miniintii xaggooda aanan idinka celinin soo intaan idinka adkaanay mu'miniintii idinkama celinin taas marka iyaga guuli waxbay u tahay markaas saas darteed marka wixii aada haysaan nasiya oo kaley ka dhigan tahay qaaraa marka mufasiriintu meeshaas sidaas maro qaar kalena marka waxay leeyihiin alam nastaxwid calaykum miyaanan innaga idin tusin cawraadkii mu'miniinta oo sidaa idinku aydnan ku adkaanin alam nastaxwid miyaanan adkaanin calaykum idinka dartiinna miyaanan u adkaanin yacnii ila iyaga iyo gaalada waa isla jiraan hadday gaaladii guul yar ay helaan munaafiqiintu gaaladay qalbiga kala jiraan marka idinkaan idiin adkaanay waayna wanamnackum aanan idinka celinin min almu'miniina mu'miniinta haddaanan idiin soo sheegi lahayn cawraadkooda iyo meeshay ka dagan yihiin iyo sirtooda haddaanan idiin sheegi lahayn ma ka adkaateen macnaha ibnu jariir iyo sidaas oo kale mara asaga ayb daahirkana saasa aada u xoojinaya faallaahu alle yaxkumu ou xukumayaa beynakum idinka dhexdiina ayuu alla xukumayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha adduunyadaba ilaahay da axkaamtiisii iyo sharcigiisii waa ku kala xukumay laakiin aakhiraa la kala saarayaa macnuhu waxay tahay xukunkii dhabta ahaa oo joogtada noqonaya iyaguna inay ku waaraan naarta aakhiru imaanayaa kaas walan yajcala allaahu alla ma yeelayo lilkaafiriina gaalada u yeeli maayo cala almu'miniina mu'miniinta korkooda sabiilan wax jid ah meeshan marka walan yajcala allaahu laba baxhi baa ku jirto laba meel ayaa laga baarayaa meeshan meesha koowaad waxay tahay daahirka aayadda wuxuu tusayaa walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan ilaahay gaalada ma siinayo jid ay mu'miniin uga adkaadaan oo hadda waaqacan aan ku jirno sow ayaga ma adka oo mu'miniintii sow lagama tabaroona siday marka aayadda iyo waaqacana iskama hor imaanaye waayo qur-aanka ilaahay kulluhu waa run iyo sidqi waaqicna iiyo qur-aanku inay isbeeniyaan ma dhacayso ibnulqayim baa marka baxiyey ikaahatulhafaanka iyo ayuu baxhi dheer ku sameeyey masaladan laba maslak baana la maray buu yihi culimada qaar markay arkeen waaqici iyo aayaddii oo si isu tacaarudayo oo iska hor imaanaya markay arkeen ayay waxay yidhaahdeen walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan aakhiraa loo jeedaa bay dhaheen oo aakhiradu gaal maba mu'min maba ka sarrey karo amaa fi dunyaa waaba kan marmar waa la arkaa inuu ka sarreeyo xagga awoodda iyo waxyaabahaas waana maslag aan saxiix ahayn oo aada u u naqdiyey yacni alimaam ibnulqayim waxaana isagu marka uu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala arrintan shardi buu ku xiray aayaddaana shardigu uu ku jiraa marka gaal uunan ka sara maraynin marnaba alla uunan jid siinaynin ou mu'min uga sara maro waa goorme waa marka uu mu'min dhaba uu yahay oo iimaankii la faray xaqiiqdiisi uu la yimaado waayo ilaahay ma dhihin hebel iyo hebel iyo hebel ma dhihine cala almu'miniina buu yidhi almu'miniinana waa tilmaan yacni fulaan iyo fulaan iyo maahane almu'miniin waa tilmaano iimaankaas madxiga iyo ammaanta sifadaas ammaanta leh oo jannada lagu galo oo alla markaa yacni qofkeeduna uu aada u ammaanay iimaankaa xaqiiqdiisa qola laga helay marnaba gaaladii marka ka sara mari mayso sidaas waay walidaalika marka aayado badan buu keenay wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-an iyo sabaraa lagu xirayaa alla kacabsi baa lagu xiraa iimaan baa lagu xirayaa wahaakadaa marka sabar iimaan taqwa kulligood waa tilmaamo waay mar walboo mu'miniintu ay kasoo baxaan yacnii shucabul iimaan ay la imaadaan waajibaadkii kamaaliga ahaa iyo asalkii iimaankii dabcan iyo waxyaabahaas oo dhan mar walbo ay la imaadaan oy buuxiyaan weligood waa ka adkaayeen muminiin gaalada markaas laakiin marka iimaankoodu isdhimo kama adkaanaynin ayb macna marka waa sidaas suuratu aali cimraanna waa kusoo marnay macno sidaas oo kale wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shay-an marka aayadda adduun iyo aakhiro labadaba way tahay waxa ilaahay uu ku xiray ballanqaadkanna waa iimaanka iimaankuna xaqiiqou leeyahay xaqiiqdaas marka la helo lala imaado gaal kama adkaanayo marka qof xaqiiqdaas haysto haddii marka ay dhacdo marmar inuu ka adkaadana ee guul joogta-ana ka heli maayo heer uu markaa yacni isaga markaa uu ka saro maro ma gaarayo baxhiga labaad ee aayadda ku jira waxa uu yahay culimada qaar badan aayaddan waxay ka qaateen walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan qof gaal ah inuunan dad muslimiin ah aan looga dhigi karin madax iyo maamule inaan qof gaal ah mu'min looga dhigaynin madax iyo maamule inaan looga dhigi karin aymo badan baa marka aayaddan ka qaadato allah wuxuu leeyahay walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan adiga inaad samayso marka maaha sifo uu marka gaalkii mu'min uga sara maraayo walidaalika marka shaqooyinka uu qof mu'mina uga sara mari karo oo uu markaa ku ihaanaysan karo ama diintiisii colaad maadaama uu u qabo oo ugu yacnii inuu ku dhibo oo ugaga awoodbata keeni karto ma loo dhiibaayo walidaalika marka wuxuu leeyahay ibnu jamaaca kitaabkiisa taxriirulaxkaamka markuu ka hadlayo wilaayada iyo madaxtinimada yacnii inaan gaal loo dhiibi karin madaxtinima marka laleeyahy meesha ugu koreyso keliya ma aha ee waaxaha muhimka u ah dadka oo markaa sirtooda ay ku jirto ma bannaana in qof gaal ah loo dhiibo aayaddaanay u daliishadaan iyo qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu bitaanata min duunikum laa ya'luunakum khabaalaa sidaasna asxaabtaa fahamtay oo cumar radia allaahu canhu markii la yidhi meeshaan waxaa jooga ina haahunaa yacni kaatiban meeshaan xeera nin kaatib ah baa joogo qoladaa u dhashay oo meeshaa ka yimide maad shaqaalo ka dhigatidoo waxa kuu qorqoro diiwaanka iyo ha kuu hayo sekreteer ha kuu noqdo cumar marka wuxuu yidhi idan qad ittakhadtu bitaanata min duuni lmu'miniin haddaan shaqaalo ka dhigtoon diiwaankii u dhiibo waxaan dhig waxaan ka dhigtay buu yidhi saaxiib hoosaad aayadda waxay iga reebaysaanba ku dhacay ayuu yidhi waana towliyada marka ka madax dhigidda laga madax dhigayana qeyb ka mida waa muwaalaadka muwaalaadkoodana waa la reebayoo yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu lkaafiriina wliyaaa min duuni lmu'miniina imaanayso sababta uu ku harayna waxay tahay oo sharcigu uu ku reebay tilmaantan kufriga naqsi ah koow midda labaad kufrigu mar walba qofka ku sifaysan cadaawad buu u qabaa qofkan muslimka ah dayib taasaa marka waxay keenaysaa inaan lagu salladin dadka muslimiinta ah aayaddan marka meeshaana marka waa laga qaataa weliba haddii shaqo la siiyo madax looga dhigo kuliya min alkuliyaat yacni kuliyaadka isla yacni shanta ah waxyaabaha la yidhaha kuliyaadka oo ama daruuraadka lagu tilmaamo mid kamida weliba waaba sii daran tahay kuliyaatu lkhamsa maxay tahay waa addiin alnafsu almaal alnasab alcaql shantaa weliba wax kamida marka in loo dhiibaa ma banaana diin hadda waaba aasaaski nafihii in loo dhiibo oo la yidhaha adiga ka tali midka la dilayo iyo kan la dhaafayo haddii la yidhaahdana hadda waa marinayaa oo waa laynayaa dadka xataa fuqahadu waxay yidhaahdaan dowladda islaamka ah ee sharciga islaamka ku socotee cadliga ku sifaysan uma bannaana dadka fallaagada ku noqdo inay u adeegsato ahlu dimada iyo gaalada inay u adeegsato oy ciidan uga h yacni kala dhigataa ma bannaana leanna ayagu islaamnimay ku dilayaan kuwaas buqaadda ah qofkaana marka isagu toosnaan iyo inuu tooso waayo wuxuu ula dagaalayo ayb waxaa kaloo sidoo kale marka waxaa kamid a marka kuliyaadka amwaasha amwaasha muslimiinta sirtooda iyo maamulkooda iyo shaqada ku saabsan miisaaniyaddooda iyo qiim sici- sicirkooda iyo meelaha laga dejiyo oo shaqooyinka bangiyadu qabtaan oo kale weliba bangiga guud oo bangiyada dhan ay hoos imaanayaan oo kale yacni ma bannaanaanayso waa kulliya min alkuliyaati alkhams waa kulliyo oo kuliyaadka shanta mid ka mid ah waay. haddii marka la yidhaahdo ama yacni la sameeyo qof aan muslim ahayn ma qaba karaa ma qaban karaa aayaddaanay culimmadu u deliishanayaan iyo yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu bitaanata min duuni lmu'miniin haddii loo diiday karaani inuu noqdo uu diiwaanka qoro waayo diiwaanku wuxuu arkaa cawraatulmu yacni sirtii muslimiinta uu fahmaa haddii diiwaanka farta laga saaro maalkii muslimiinta haddii loo dhiibana allah wuxuu leeyahay walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama kuwa sufahada maalkiina ha u dhiibinina alla uu ka dhigay midda danihiina kan u taagan marka maalkii muslimiinta iyo sirtii amwaashii muslimiinta iyo dhaqaalahoodii iyo kuliya min alkuliyaat waay, alkhams. waxa ku saabsan ansaabta iyo ee ay soo gelaysa marka yacni xeerarkan laftooda jinsiga iyo meelo badan ay kasoo gelayaan ee ku tacalluqa cirdi iyo nasabna in loo dhiibaa maaha wuxuu asagu dhigtay marka haddii la keeno maxaad u malaynay marka nacam maxaa lagu socdaa marka nacam caqligiina sidoo kale waaye yacni waxa mukhaadaraadka noqonaayo iyo waxa la joojinaayo iyo waxa dadka maankooda doorinayo in lagala tashtaa ma banaana kuwaas aayaddaana marka aayadaha la midkayna culimmadu ay u deliishadaan dadka soomaalida marka dantooda dad ishaysto dhexdooda inay ku dhunto ma aha marka masaa'il diini oo sharciya laga hadlaayo yacnii qofaa meeshaas la keenay iyo lama keenin iyo waa la keenaa iyo annagu ka hadli mayno waxaan ka hadlayna sharcigu waxa uu arrintan ka qabo waa inaynan bannaanayn mana isku khilaafsana ahlucilmigu kuliyaadkaas wax ka mid a inaan gaal loo dhiibi karin waxaa marka yacnii qofka ku kacaana qof markaa muslimiinta khiyaanay waayo nacam yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu llaha warasuula watakunuu amaanaatikum waantum taclamuun sidaas alla leeyahay wax marka ka sokeeye iyo meelo kale iyo haddaad adigu wax iskaga fi- aad ka fiiriso waa un marka yacni maangaabni waayo nacam meesha weyn ee sharcigu wax ka fiirinayo in mar walba wax laga fiiriyo ayaa daruuri ahoo muhim ah ah hadda qofkan marka inuu soomaali ahaada marka so- waddankeenna aan ka hadlayno in soomaali xataa la yidhaahdaaba lafteeda waxay yani inkastoy soomaalidu dhammaantood yacni dad boqol kiiba boqol muslima ay yihiin oo hadda wax marka koox gaalnimo meel ula baxday aanan ogeyn oo hadda soomaalinimadu in intaasaa laga weheshanaya laakiin waxayba ahayd in islaamnimada shur shardi la caddeeyo inuu noqdo oo wilaayaadka waxyaabaha sidaasoo kalea waxaa shardi ah alislaam islaamnimo in la yidhahdo si xataa qof soomaali ah oo diinta ka baxay xataa looma dhiibi karan marka soomaalinimada lafteedii baaba xoogaa waxay ahayd aan islaahaynba marka yacnii maada islaamnimadii maadaama aan la xusin iyadaaba wax ku jireenba iyadii haddii la yidhaha meeshaa laga bixiyaba soomaalinimadii khatar waayo nacam inteeda la eg nacam walan yajcala allaahu alla ma yeelaayo lilkaafiriina gaalada u yeeli maayo cala almu'miniina mu'miniinta korkooda sabiilan wax jid ah ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum ina almunaafiqiina munaafiqiinta yukhaadicuuna allaha allay khiyaanayaan oy dhagraayaan wahuwa allana khaadicuhum weeyaan ku dhagrayo ayaga oo dhagartoodiibuu ka abaalmarinayaan sidaa ugu ugu abaalmarinayaa wa idaa haddii qaamuu ay kacaan oy istaagaan ila salaati salaada xaggeeda ay u kacaan qaamuu way istaagayaan kusaalaa xaal ay yihiin kuwo caajis ah iyagoo wahsanaya ayay kacayaan yuraa-uuna xaal ay istustusayaan annaasa dadka ay istustusayaan walaa yadkuruuna allaha alla ma xusayaan ilaa qaliilan ilaa dikran xusi xusitaan qaliilan aada u yar maahani mudabdabiina xaal ay yihiin kuwii la celcelinayo beyna daalika kaagaa dhexdiisa beyna aliimaani waalkufri iimaankaa iyo kufrigaa dhexdooda yacni xaal ay yihiin kuwo lagu celcelinayo marna halkaan u socdo marna halkaan ay u socdaan laa ilaa haa-ulaa'i ilaa mansuubiina kuwa loo nisbaynaya ma aha iyagu ilaa haa-ulaa'i kuwan oo mu'miniinta ah walaa mansuubiina kuwa loo nisbaynayana ma aha ilaa haa-ulaa'i kuwan gaalada ah yani kuwan gaalada maxaan loogu nisbayneynin mu'miniinay iska dhigayaan sida daahirka ee axkaamta aakhiro waabay yihiin kuwaas in allaha jaamicu lmunaafiqiina wاlkaafiriina fi jahanama jamiican aan soo marnay waman qofkii yudlil illaahu alla ou dhuminayo falan tajida lahu u heli maysid isaga sabiilan wax jid ah jid ou ku tooso u heli maysid ina almunaafiqiina munaafiqiinta yuqaadicuuna allaha allay dhagrayaan ilaahay bay khiyaanayaan waxay isku dayayaan inay rabbi siraan yuqaadicuuna allaha waladiina aamanuu wamaa yakhdacuuna ilaa anfusahum aan kusoo marnay wahuwa allana qaadicuhum weeyaan kii dhagraya ayaga wahuwa qaadicuhum marka khidaacani waa lilmuqaabalati walmujaazaat maadaama ayaga ay dhagar ku dhaqmayaan iyo shirqool inuu ilaahay isaguna ou dhagrayo dhagartooda ou og yahay ou abaal marin karo ayay tuseen marka khidaaca iyo keydka iyo makriga iyo ilaahay laguma sifayn karo ilaa calaa wajhi lmuqaabala unbaa loogu sifayn karaa oo hadda maalan wahuwa qaadicuhum intaan aragna asmaada alla khaadic ka mid maaha bal khaadic waaba nuqsaan iyo ceeb khaadic waa dhakre marka dhakre qofkaas waa dhagarow marka la yidhaha waa ammaan maaha waa cay marka ilaahay lagu sifayn maayo sidaas laakiin marka ay tahay abaalmarin qof baa khiyaano iyo dhagar isku dayey dhagartiisii baa marka mid kale ounan iska jirin baa lagu abaalmariyey taa maxay kutuse waa kamaal waayo horta inuu ilaahay og yahay waa waa kutuse inuu yacni arrintaa uu maareyn karo oo uu markaa abaal marin karo oo uu ka aargudan karo taana marka yacni waa kutusaysaa marka waa sifatu kamaalin markaas qur-aankuna saasoo kale ugu timid ina almunaafiqiina yuqaadicuuna allaha wa qaadicuhum waatan wayamkuruuna wayamkuru llahu inahum yakiiduuna kaydan waakiidu kaydan kulligood marka ayagaa sameeyey waa ku sameynay bou alla leeyahay ee khidaacan ku dhacayana waxay ku fasireen bacdi ahlilcilmi ee aakhira markii la taga ada adduunyada markii la joogay munaafiqiin mu'miniinay salaadaha la tukan jireen oy la soco jireen mu'miniintii marka nuurka la siiyo ayay iyaguna rabaan inay nuur helaan yowma yaquulu lmunaafiquuna wاlmunaafiqaatu liladiina aamanuu nduruunaa naqtabis min nuurikum qiila irjicuu wara'akum faltamisuu nuuran ordaha gadaal u laabta oo iftiin raadsadaa la leeyahay soo raadsada bal iftiin bah markay laabtaan ay baxaan faduriba beynahum bisuurin derbi baa iyaga iyo mu'miniintii la kala dhexgelinayaa dhinaca mu'miniintuna naxariis ka ah dhinaca munaafiqiintana cadaabka ah ordaha taga oo xaggaas dab ka soo qaataa la leeyahay dabkii cadaa yacni iftiin ka soo qaataa la leeyahay cadaab bouba ku noqonayaa marka meeshaas baa marka iyagiina looga yacni allah subxaanahu watacaala oo uga intiqaamayo uga aarsanaya wa idaa haddii qaamuu ay kacaan ila salaati salaadda xaggeeda ay u kacaan oy salaadda u kacayaan qaamuun way istaagayaan kusaalaa xaal ay yihiin kuwa iyaga oo wahsanaya yani jamcu kaslaanin kusaala iyagoo wahsanayo lugaha cagaha dhulka ku jiidayo ayay ukacay ayay yani salaadii ukacayaan ay aadayaan yuraa-uuna xaal ay istustusayaan annaasa dadka iyagoo istustusayo kasalka marka waxaa leeyahay cajziga farqiga u dhexeeyo kasalku waa waxaad qabsan karto oo aadan qabsanaynin mararka qaar qofku wuxuu awood u leeyahay ounan far u qaadayninaa jiro qofkan marka waa kasal waxa ku dhacay cajziguna waa inaadanba awoodin ood awoodi weyso labadaba waa cudur wax adiga kuu nafci ah inaad awoodi weysaa waa dhibaato waxaad awoodo nafcigaaga inaad qabsan weysana waa dhibaato kuwaani marka salaada iyagoo wahsanaya waa tegi karaan laakiin iyagoo cagaha dhulka ku jiidayay tegayaan yuraa-uuna xaal ay istustusayaan annaasa dadka waxooda dhan marka waa istutus abu xayaan wuxuu yidhi wamaa zaala fii kulli casrin munaafiquun wuxuu leeyahay casri kastaa inay munaafiqiin joogto lama waynayo yacni arrinku ka zuuli maayo ayb yatasataruuna bilslaami islaamka isku qariyo wayaxduruuna asalawaati salaadaha soo xaadiro hal sinfi uu sheegay kuwaas oo kalea marka wuxuu yidhi kalmutafalsifiina dadka diinta falsafadda ku dheeho oo ahlu falsafadda ah naco almawjuudiina fii casrinaa casrigeena jooguu yidhi waa dad marka waqtigiisa dhibaato badan ku hayayba diinta naco waa kuwan hadda yacni zamankan joogo oo islaamnimadiina sheeganayo malaaxidada iska noqday oo axkaamtii islaamka yacni duraayo oo hadba yacni diintii un mar walba wax ka sheegaya ee ee yacni isku tilmaamayo in maankoodu uu furan yahay laakiin wax maanku fulan waay marka wuxuu leeyahy almawjuudiina fii casrinaa haadaa joogo waqad ashaara bacdu culamaa'ina ilayhim fii shicrin culimadeenna qaar ka mida baa shicir ku ishaaray buu leeyahay wadamana fiihi bacda alaayati aayadduuna wax ka soo qaatay faqaala wuxuu ka yidhi fii abilwaliid ibni rushdin alxafiid ibni rushdi alxafiid ayuu wuxuu ka yidhi min mutafalsifati alislaam markuu ka hadlayay ninkaa yacni oo dadkaa kuwan marka yacni falsafadoodu falsafadeenna waa islaam kuwa dhahaya ile filosofiga waxaa la yidhaha filosofi islaamiyaa jira iyo midaan islaami ahayn wax filosofi islaami ah ma jiro dadka un lagu siraa beenna loogu sheegaa kuwa ayaa marka wuxuu yidhi ninkaasi yani markuu ka hadlayey liashyaaci اlfalaasifati اctiqaadu yarowna bihi can sharci xilaala abaaxuu kula maxduuri xaraami waraduuhu lianfusihim xalaala wama اntasabuu ilى اlإslaami ila lisawni dimaa'ihim anlaa tusaala fayaأtuuna almanaakira fi nashaaطi wayaأtuuna الsalaata wahum kusaala munkarka markay la imaanayaanna wax ka firfircoon ma leh salaadda markay la imaanayaanna cagajiid waay nacam munkarka markay la imaanayaanuu leeyahay ayay la imaanayaan nashaad ayagoo u qabo caawo dhan buu boodboodayaa caawo dhan buu wuxuu ku jiraa yacni meelo daran uu ku jiraa wax daala kama muuqdo shaydaanku marka waqtigii uu soo dhammaado meesha la xiro ayaa daal markaas kadib unbuu dareemaya intuu meeshaa ka boodboodayo oo shaydaanku u raran yahay wax daala kama muuqdo meelahaas marka in la hirgeliyo ummadda loo buunbuuniyo la yiraahdo yacni wanaagaa waxaas ku jira khatar waay nacam ummaddii baa marka la madadaalina ummaddan madadaalo maa loo abuuray cibaadaa loo abuuray nacam in ummadda la madadaaliyo mar walba waa muhimaa lagu leeyay intaasoo dhaqaalaa lagu bixinaa oo oo dhaqaalihii ummadda laga qaadayay weliba nacam dhaqaalihii ummadda wax ilaahay caro gelinayo in lagu sameeyo khiyaano waay nacam oo ilaahay diinkiisii la khiyaanayo muuminiintiina la khiyaanayo waay salaadana wuxuu leeyahay wayaatuuna salaata wahum kusaala salaadiina iyagoo daal iyagoo yacni caajis oo wahsanayay la imaadaan walaa yadkuruuna allaha alla ma xusayaan ilaa qaliilan ilaa dikran xusitaan qaliilan aada u yar maahani mudabdabiina xaal ay yihiin kuwa la celcelinayo beyna dalika kaagaa dhexdooda lagu celcelinayo beyna alkufri waaliimaan iimaanka iyo kufriga ayay adba ag marna xaggay jiraan marna halkaanay jiraan laa ilaa haa-ulaa'i ilaa mansuubiina kuwa loo nisbeynayo oo lagu tirinaya maaha ilaa haa-ulaa'i kuwan walaa ilaa haa-ulaa'i kuwa kuwan loo nisbeynayana ma aha mu'miniintiina looma nisbeynayo waa ka yacni tilmaamahooda waa kuwan gaaladiina loo nisbeyn maayo oo masaajidkii bay soo gelayaan waa tukanayaan oo mu'miniintay la tukanayaan waa marka adduunyada la joogo waay amaa xukmigooda aakhiro waa cadyahay ayb adduunyada dad haday wax daahirsadaan iyada marka waxa ay daahirsadeen waa lagu qaada waman qofkii yudlil illaahu alla ou dhumin ou dhuminaayo falan tajida lahu u heli maysid man qofkaasi sabiilan wax wadaa uu ku hanuuno u heli maysid kuwaasi arrintan marka shaaricu uu ka hadlayo sidaan oo u qeexayo dad badan baa marka waxay u yaqaanaan siyaasad siyaasadda marka de sharciguna siyaasad buu leeyahayo dee in ummadda khayr iyo wanaag lagu maamulo tadbiir fiican oo ilaahay marka shareecadiisa lagu ilaalinayo laakiin midda noocan waa nifaaq haddii magac siyaasad loo yeelo sidaa ku noqon mayso yacni siyaasade waa unnifaaq ayb yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu lkaafiriina awliyaaa min duuni اlmu'miniin yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tatakiduu ha ka dhiganina alkaafiriina gaalada awliyaaa ha ka dhiganina garab iyo gacal min duuni اlmu'miniina mu'miniinta ka sokay aturiiduuna miyaad doonaysaanoo ma rabtaan an tajcaluu inaad u yeeshaan lilaahi alleh calaykum idinka korkiina suldaanan xujo ou idinku cadaabo suldaanka oo mubiinan cad warma waxaad rabtaan inaad rabbi u yeeshaan xujo ou idinku ciqaabo ou idinku cadaabo saas maa rabtaan haddaydnan rabin iska dhaafoo iska ilaaliya wey markii hore munaafiqiintaa tilmaan looga dhigay arrintan mu'miniintiina waa laga reebayaa yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tatakiduu ha ka dhiganina alkaafiriina gaalada kuwa ilaahay ku kufriyey wliyaaa gacal iyo garab labadaas macno waay walaha ama muwaalaadku waa almunaasaratu walmaxabatu yani garab aada iyaga mabaadi'dooda diiniga u ah aada ku garab siinaysaan ha noqonina mabaadi'doodaa jacayl aada yani ha jeclaanina oo sidaa yani ha ku jeclaaninina min duuni lmu'miniina mu'miniinta sokadood meeshaa marka ibnu kathiir wuxuu yidhi aayaddan yanhaa tacaalaa cibaadahu alla addoommadiisuu ka reebaya almu'miniina mu'miniinta ah can itikhaadi lkaafiriina awliyaaa gaalada inay yacni ka yeeshaan owliyo min duuni lmu'miniina mu'miniinta ka sokay maxaa laga wadaa yacnii musaaxabatahum inay iyagu si hoose ay ula saaxiibaan wa musaadaqatahum ay markaa yacni rumaystaan ile dadku markay aada isugu dhow yihiin waa isku sir waramayaanoo waa isu waa isrumaysanayaan ha ka yeelanina sidaa wa munaasaxatahum yacni waxaa loo jeedaa walaha inaad ka tala dalabtaan oo arrintan iyo arrintan iyo maxay idinla tahay masiirkeenna bal ka warramo masiirkiina ha u dhiibanina wa israara almawaddati ilayhim kalgacayl in loo siraysto ayaga wa ifshaaa axwaali lmu'miniina albaatinati ilayhim wa ifshaaa awaala wa ifshaaa axwaali lmu'miniina albaatinati ilayhim mu'miniinta axwaashooda qarsoon in iyaga loo faafiyana iska ilaaliya waxaan o dhan macaani muwaalaad u ayaa ku jira taabuu marka wuxuu leeyahay iska ilaaliya taasaa mu'miniintii laga reebaa abu xayaan isaga wuxuu leeyahay wafiihi waxaa laga qaadanaa buu yidhi aayaddan allaa yustacaana bidimiyin gaal muslimiinta ku hoos nool mid xarbiya maaha muslimiinta gaal ku hoos nool inaan la kaalmaysanin fii amrin inaan loo lagu kaalmaysanin arrin yatacallaqu uu markaa yacnii ku tacalluqayo bihi arrinkaa nusratan ow wilaayatan hiil iyo maa iyo kalgacayl arrin ku tacalluqo gaal dimi ah oo muslimiinta mid ku hoos nool oo laga awood badan yahay in loo kaalmaysto xataa ma banaana yaa aayadda laga qaadanaa buu leeyay mid xarbi ah warkiis daaba ninkii ka dhigta sidaas nin xarbi ah isaga unbaa arkaya waana waxaa hadda dadka muslimiinta ka muuqdo markaasuu wuxuu yidhi waqad kariha bacdulculamaa'i arrimo yaryarow ka hadlaya marka waqad kariha bacdulculamaa'i culimada qaar waxayba kahdeen buu yidhi tawkiilahu fi shiraa'i walbeyc gaalka in wakiil looga dhigto inaad wax kuu soo gado inaad wax u gado in wax kuu gado yani inaad tiraa war alaabtaanaan haystaa ii gad yani alaabtan markaa hebel aan alaabtaas ka rabaayo adaa wakiil iga ahay iisoo gad culimada qaar waaba ka hadeen taas xataa waa arrin shaksi qof bis haddii haddii yacni la dhibtoodana shaksi unbaa dhibtoonayo ogow waa arrinkii marka qof ku koobnaabaa saas culimadu u nacayaan maxaad umalaynay arrin marka ummaddii muslimiinta oo dhan saameynayo dhulkii muslimiinta saameynayo diinkii muslimiinta saameynayo maxaad umalaynay maalkooda saameynayo ayb taas marka iyo wuxuu leeyahay waxyaabahaas marka ayay kahdeen wa fii dafci lmaali mudaarabatan in gaalkii mudaarabo maal inta loo dhiibanin o adaa shaqo taqaane soo shaqeey maalkan marka wixii faa'iidadan wadaagaynaa in loo dhiibo waa kahdeen culimada qaar marka arrintan waa kahdeen oo karaaha ku jirta laakiin sharcan xaaraan miyay noqona xaaraan ma aha waa lala macaamili karaa taas oo kale laakiin kahashada ay taas kahanayaan waxay ku tusaysaa arrintu meeshay joogto inaynan dhoweyn sidaasna marka abu xayaan macnahaas uu tilmaamay aturiiduuna miyaad dooneysaan oo ma rabtaan an tajcaluu lilaahi alla inaad u yeeshaan calaykum idinka korkiina suldaanan inaad u yeeshaan xujo xujada oo mubiinan cad xujadu waa maxay xujo ou idinku ciqaabo war ma waxaad rabtaan rabbi sabab ou idinku ciqaabo inaad rabbi u yeeshaan miyaad dooneysaan ciqaab alla maa ka bixi kartaan waa maya iska ilaalaya marka arrinta haddaydnan rabin ciqaab alle meesha marka ay fitnoo dhan iyo mafsadoo dhan iyo dhibaatoo dhanba ay ka timaado meeshan walidalika fii suurati alanfaal an waxaan ugu tegaynaa wاladiina kafaruu bacduhm wliyaau bacdi ilaa tafcaluuhu takun fitnaة fi اlardi wafasaad kabiir waa meesha ilaahay subxaanaه watacaala uu sidaa ka yidhi waay masale marka iska basiid ah iyo wax fudud iyo in laga dhiga maaha masale marka caqiida ku tacalluqda waay ama caqiido ku saabsan markii shaykhulislaam wuxuu yidhaahdaa laba cudur markay muslimiinta ku dhaceenayna baaba-een muslimiin ay dhibaatada ku dhacday muslimiintan ujeeda mid waxay ahayd madaxdii muslimiinta markay intay adduunyo ku mashquuleen iyo nin walbaa madaxtinimadiisa intuu ku mashquulay siyaasaadkii iyo waxyaabaha iyo tadbiirkii iyo maamulkii ay markaa yacni gaaladii dhabarka ay saarteen ay saareen dhinacii diintii saxiixa ahaydna waxaa dhacday buu leeyahay waqtigii tataarta ay muslimiintu aadka u leynayeen xilli wuxuu ahaa madaxdii muslimiintana waxaasay mashquul ku ahaayeen dadkii marka diintana waxaa soo baxay buu leeyahay caqaa-idkii baa laga inxiraafay qolo marka iyagu markaa tawxiidulcibaada ka inxiraaftay oo waxyaabo cibaadaadkii ka mida ilaahay keyrkiis u leexinayaan oo wuxuu leeyahay ibnu taymiya waqtigii tataarta ay dimishik kusoo dhowaanayeen waxay dhahayeen dad badan yaa khaa'ifiina min atatar luuduu biqabri abi cumar yunjiikum min atatar meeshaasaa caqli diintoodu joogtay war dadka tataarta tatarka ka cabsanayow qabriga abuu cumar magangala abuu cumar nin saalixoo suubanoo ah qabrigiisa magangala tatarka isagaa idinka badbaadinayey dhinacii kale ee iyadana yacnii ilaahiyaadka yacni waxyaabaha asmaa ullaahi tacaala wa sifaatuhu iyo wixii ku saabsanaana falsafad iyo yacni baatil iyo yacni kalaam ayaa inta laga buuxiyey ayaa ilaahay wuxuu isku tilmaamayba la inkiraan diinna waa laga dhigay waxaas marka laba cudur waayo inta ay dadka muslimiinta waxa ay ilaahay uga diin dhiganayaan haddaynan hubinin oo aan tasfiye aynan ku samaynin oo aynan ka saafi garaynin waxa lagu daray oo aan diinka alla ka mid ahayn diintaasna aynan isku tarbiyeynin waay laba waxoo isla socdo waay haddaad tiraa camal iyo tarbiyaan ku dadaalayaa wixii aad isku tarbiyeyn lahaydna aysanba saafi kuu ahayn waa dhibaato waa in marka waxa aan caqiideyneyno habka aan u cibaadaysanayno waxaan aadaabta ka dhiganayno horta waa waxaan hubno ha noqdaan oo aan kitaabkii iyo sunnadii iyo fahamkii asxaabta aan ka qaadano taas marka ay toosto laguna tarbiyoobo arrintaas yaa muslimiinta guul ugu horeyso inta kale marka yacni wuxuu tilmaamay laba madaxdiina markay saas noqdeen diinkiina dadkii marka yacni diinkii fahmi lahaana waxaas yacni lagu qalday oo arrimaha marka ay yimaadeen ayaa wuxuu yidhi tatarkii oo muslimiintii dhibaateeyey oo baqdaad la qabsaday oo khaliifadii muslimiinta markaa ahaa la dilay oo dhibaatada iyo qalqalka oo dhacay walidaalika wuxuu leeyahay sanadkaas dimashik ay kusoo dhowaadeen tataarta dadkii culimada ahaa waxay ogaayeen buu leeyahay ama ay ogaadeen sidaasba inaan lagu guulayso karin markaas baa marka yacni waxay bilaabeen inay dadka islaaxiyaan ilaa dad dhahayo luuduu biqabri abi cumar badbaada meel uma taallo dad carada cuno yacni qubuuraha caradooda cunaaya oo yacni tatar ayuu idinka badbaadiyey walidaalika wuxuu dhihi jiray shaykhulislaam abuu cumar hadduu noolaa lahay waaqiciinana uu sidaan yahay ma guuleysa lahay inuu dhihi jirin sanadkii ku xigay axwaashoodii waa hagaagtay oo waa laga shaqeeyey oo aad baa loogu dadaalay sanadkaas marka tataarta guuldarrada ku dhacday mar dambe uma soo laabanin yani haddii xaqiiq la rabo taas waayo nin walbaa laakiin hadduu hawadiisa koro asagay u taallaa marka ayb qof walbaana marka inuu un dhinac keliya fiiriyo maana asaga laftiisa inuu qof walba isfiiriyo adiga maxaa kaa qaldan laftaada inuu isyiraa qofka inuu wax islaaxiyo rabana waa inuu diinta horta si saxa u fahamsan yahay diintan marka yacni xamaasadna maaha xamaasa iska joofaa ah oo aan cilmi ku dhisnayn oo aan yacni aqoon ku dhisnaynna wax tari mayso yacni diin inta la barto aan markaa lagu camal falinna iyadana marka yacni waa laba dhib qofkii marka waqtigiisa inuu ka faa'iideysto rabo diinka saxiixa horta ha barto marka marka yacni diinkaa saxiixana ha ku dhaqmo ha ku camal falo ina almunaafiqiina fi darki lasfali min annaar ina almunaafiqiina munaafiqiintu marka labadaa qodoboo yacni in diintii laga saafi gareeyo waxa dadku ay ku dareen laguna tarbiyeeya dadka waa laba qodob oo culummadu weligood ay yaqaaneen oo muqadamada haddaad akriso tahdiibulkamaalka alxaafid ulmizi muqadamadiisa haddaad akriso labadaas baahida loo qabo waa waa fahmaysaa maahan marka wax culimo dambe keliya ay la timide culimadan dambe culimadaas horey ka warqabeen ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar ina almunaafiqiina munaafiqiintu fi darki lasfali fi darki dabaqii dhexdiisii ayay ahaanayaan alasfali dabaqii day alasfali hooseynta badnaa ayb min annaari naarta xaggeeda yacni xaalow ka ahaaday ka marka walan tajida ma helaysid lahum iyaga u heli maysid nasiiran mid u heeliyo ila aladiina kuwii maahane oo aan iyagu naarta gelaynin ila aladiina kuwii maahane taabuu soo noqday oo alle u towbad keenay wa aslaxuu hagaajiyey wixii ay halleeyeen wactasamuu ku dhegay billaahi alle xarigiisa qabsadayoo rabbi subxaanahu watacaala diinkiisii isku dhowray wa akhlasuu saafi gareeyey diinahum diinkooda lilaahi alle u saafi gareeyey fa ulaa'ika kuwaadaa maca almu'miniina mu'miniinta la jirkooday ahaanayaan wasawfa mar dambaa yu'tilaahu alla uu siin doonaa almu'miniina mu'miniinta ajran uu siin doonaa ajri ajriga oo cadiiman weynin badan abaalmarintii marka munaafiqiintii waa kana marka ina almunaafiqiina munaafiqiinta fi darki lasfali fi darki dabaqi ayay ahaanayaan dhexdiisa carabtu marka darakaadna waxay dhahaan wuxuu markay hoos usii socdaan darajaadna waxay yidhaahdaan markay markay kor u socdaan jannadu marka waa darajaad naartuna waa darakaad waxay yidhaahdaan marka haawiyada ayaa ugu hooseyso munaafiqiintu marka dabaqa ugu hooseeyay naarta ka gelayaan taa marka maxay ku tusay inayba ka dhib badnaayeen gaalada asalka marka ayb ina almunaafiqiina munaafiqiintii fi darki dabaqi dhexdiisa ayay ahaanayaan dabaqii day al asfali hooseynta badnaay hooseeyey sababtu waa maxay lighiladi kufrihi gaalnimada adkaanteeda wa kahrati hawaa'ilihi shartiisa badnaanteeda wa tamakunihi min ada lmu'miniina mu'miniinta dhibkooda asaga suuragalo u yahay ilaa gaalkan kale waa layska waardiyeynaa kan laakiin cid iska waardiyeyneysa ma lahan ayb mina yani waxay ku sugnaanayaan marka fi darki lasfali ayay ku sugnaanayaan min annaari naarta xaggeeday kaga sugnaanayaan ama min annaari naarta xaalow ka ahaaday dabaqaa marka naarta uu ka mid yahay walan tajida lahum u heli maysid iyaga nasiiran kuwa heliyo ila aladiina mustathnaa waxay ka tahay marka fi darki lasfali min annaari munaafiqiintu naarta dabaqa ugu hooseeya dhexdeeday ahaanayaan ila aladiina kuwaan maahane ayagu ma ahaanayaan ila aladiina kuwii maahane taabuu soo noqday oo towbad keenay oo wixii ay ku jireen kasoo laabtay oo nifaaqii ka towbad keenay marka nifaaqa waa laga towbad keeni karaa wa aslaxuu hagaajiyey waxay fasaadiyeen muwaalaadkii gaalada waxay ku halleeyeen hagaajiyey waay mid walbaa ogow miday qaabileen wactasamuu ku dhegay billaahi ilaahay markaa xarigiisiina qabsaday oo xarigii alle iyadu iyaga yacni qabsadeen ayb oo marka ilaahay subxaanahu watacaala ku kalsoonaaday ilaa awal cizada iyo manacada yay ka raadinayeen gaalada waa inay marka ilaahay ka raadiyeen wa akhlasuu saafi gareeyey diinahum diinkoodiina lilaahi alla u saafi gareeyey lianna yuraa-uuna naasaa la soo yiri dad istutus ayay ahaayeen mid walbaa marka waxay qaabilaysaa tan qurdubi marka wuxuu leeyahay wa min shardi taa'ibi min annifaaqi qofkii munaafiqnimo ka towbad keenaya shardigeedu waxa uu yahay an yuslixa waa inuu markaa yacni uu hagaajiyo qowlahu hadalkiisa wa ficlahu ficilkiisa inuu hagaajiyo wayactasima billaahi alla inuu xariga alla qabsado wayukhlisa diinahu lilaahi alla diinkiisa inuu u barax tiro min shardi taa'ib marka qofka ka towbad keenaya waa kaa marka shardigiisa ayb waxaa kaloo aayaddan laga qabo sawfa marda fa ulaa-ika kuwaadaa dhemaca almu'miniina mu'miniinta la jirkooda yay ahaanayaan oo kuwa mu'miniintay macooda ahaanayaan wasawfa jeer dambe ayaa yu-ti llaahu alla uu siin doonaa almu'miniina mu'miniinta ajran ajri ajriga oo cadiiman weynin badan meeshaan marka haddii waagii rasuulka oo nifaaq jiray munaafiqnimo ay jirtay zaman walbaa marka iyo waqtiyaalku kale waa jiri karaan oo nifaaq ma dhammaanin waa jiraa weliba nifaaqu wuxuu aada usoo daahiraayo aada usoo baxaa marka ay gaaladu libin guulo iyo wax ay helaan ayaa aada loo arkaa ayb walidalika xudayfa wuxuu yihi xudayfatu bnu lyamaan radia allahu canhumaa xalqo oo cabdullaahi bnu mascuud ou joogo ayuu yimid markaasuu wuxuu yihi laqad nazla annifaaqu calaa qowmin khayri minkum xudayfa marka munaafiqiintiina waa yaqaanay cabdullahi bnu mascuud meeluu fadhiyo xertiisiina wax ka fadhiyaan ayuu wuxuu ku yihi nifaaqii baa wuxuu kusoo degay dad idinka idinka khayr badan ayaa nifaaqii uu kusoo degay yacni zaman idinka zamankiina ka fiican buu jiray waayo nifaaq munaafiqnimadu ay jirtay qaala alaswadu aswad ibnu yaziid annakhaci oo ardaydii ibnu mascuud xertiisa ka mid ahaabaa wuxuu yihi subxaana allah ina allaha yaquulu alla wuxuu dhahayaa ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar munaafiqiin dabaqa ugu hooseeyo naarta ayay ku jiraan baaba alla uu leeyahay sideed saa u leedahay marka fatabasama cabdullaahi cabdullaahi bin mascuud waa dhoolla caddeeyey wa jalasa xudayfatu xudayfe meeshuu iska fadhiistay faqaama cabdullaahi cabdullaahina waa kacay fatafaraqa asxaabuhu cabdullaahi asxaabtiisii way kala tageen ayb aswad baa marka wuxuu yihi faataytuhu cabdullahi bin waan u imid yani u yimid xudayfa u yimid faqaala xudayfatu xudayfa marka waxa uu yidhi cajibtu min daxikihi waxaan la yaabay buu yihi cabdullaahi qosolkiisa waqad carafa maa qultu wixii aan irina waa yaqaani waa ogaa buu yidhi wuu garanaya waqad carafa wuxuu gartay maa qultu laqad unzila annifaaqu calaa qowmin kaanuu khayra minkum huma taabuu fataaba allahu calayhim nifaaqa wuxuu kusoo degay uu ku yimid dad idinka idinka fiican nifaaqay ku dhaceen waa towbad keeneen waana wanaagsanaaday xaalkoodu ilaahay waa ka towbad aqbalay marka idinku waa dad idinka fiican buu taa ayuu ku dhacay u taabtay sidaasuu yidhi ibnulmubaarakna waxaa laga wariyey cabdullahi ibnulmubaarak inuu yidhi baynanaa wa bayna almurji'ati annaga iyo murji'ada farqiga noo dhexeeya wuxuu yahay inanaa naquulu nifaaq annaga waxaan leenahay nifaaq baa jiro war nifaaqa ha laga cabsado ayaan leenahay wahum yaquuluuna laa nifaaqa alyowm murji-aduna waxay leeyihiin iyagu maanta nifaaq ma jiro waqtigii nebigu ku ekaay ayay dhahayaan meeshaa marka yani waxaad dareemaysaa qofku inuu isdhigto maaha marka cabdullaahi bnu abi muleyka bukhaari wuxuu warinayaa fi kitaabi اliimaan cabdullahi bn abi muleyka inuu yidhi adraktu ثalaaثiina min asxaabi rasuuli اllahi sal ll slam soddon ayaan soo gaaray asxaabta nebiga ka mid ah kullu minhum yakhaafu calaa nafsihi الnifaaq mid walbo ayaga ka midana naftiisa nifaaqa uga cabsa jiray ayb mid walbaa nifaaq ayuu naftiisa uga baqi jiray saxaabada marka nifaaq nifaaqa ay naftooda uga baqi jireen waa maxay adiguse munaafiqnimada xaggay kuu jirtaa munaafiqnima waxay kuu jirtaa warkaaga iyo ficilkaaga oo iskhilaafo isfatash marka nacam isfatash nacam munaafiqnimadu intaasay jirtaa cabdullaahi bni cumar nimankii u yimid ee yidhi dadka madaxdan intaan u galno ayaan waa markaan la joogno waa ammaannaa markaan kasoo tagnana cagsi baan ku hadalnaa ibnu cumar wuxuu yihi kunaa nacuddu haada nifaaqan fii cahdi rasuulillahi sal l l slam waxaan aad sheegaysaan annagu munaafiqnimaan u naqaanay marka lala joogana in la ammaano marka laga soo tagana si kale loo hadlo waaba nifaaq saxaabada marka nifaaq ay naftooda uga baqayeen wuxuu ahaa armaa waxa aada sheegaysaan iyo qowl qowlkiina iyo ficilkiina arma u iskhilaafaa taasay ka baqayeen ee ayagu hadda saxaabatu rasuulillaahi nifaaq ictiqaadiya ma qabin ayaguna midkaan ay ka baqayeenna kan waaye sidaasayna culimadu u towjiihiyeen xasanulbasri taabicigaa isagana wuxuu yidhi maa khaafahu ilaa mu'min nifaaqa waxaa ka cabsada qof mu'mina unbaa ka baqo wamaa aminahu ilaa munaafiqun qofka ka aamin noqdo oo aan ka cabsaninna waa un munaafiq ayb marka nifaaqu meel dheer inuu jiro yaan loo malaynin nin walbo inta adiga ku inta aad ku sugan tahayba adiga dab iyo dhibaato kugu filan ilaahan ka magan galnay qur-aanku qur-aanku marka wuxuu ka hadlaya meel dheer wax jira ha u malaynayna adiga laftaada bal isku feerina maa yafcalu llaahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum maa maxay baa yafcalu llaahu alla uu ku falayaa bicadaabikum idinka cadaabkiina muxuu alla ku falayaa in shakartum haddii aada shukrisaan wa aamantum aada rumaysaan ood alla aada rumaysaan famaada famaa yafcalu bicadaabikum cadaabkiina maxuu ku falaa tan horaa marka qariino ah intaani jawaabteeda waa muqadar maa yafcalu llaahuda horaana laga fahma wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday shaakiran mid abaalgudo oo addoommadiisa camalka yarkaa ay samaynayaan wax weyn buu ugu abaalgudayaa caliiman ku ogaal badanoo alla ahaaday maadaan marka istifhaamiye in laga dhigana waa bannaan tahay in laga dhiga naafiyana waxaa baneeyey abulbaqaa alcukburi marka haddii istifhaamiya laga dhigay istifhaamka waxaa la yihi bimacna nafyi bimacna nafyi maa yafcalu llaahu muxuu ku falayaa alla bicadaabikum cadaabkiina waxbaba kumaba falaaye saasoo kale waxaa kaloo la yihi istifhaam taqriiri ah waayana qaar baa dhahaya iyagaa waa la qirsiinaya marka bimacna taqriir naafiye haddii maadan laga dhigan abulbaqaa sida oo wato waaye maadu marka naafiyay noqonaysaa oo marka maa yafcalu llaahu alla ku fali maayo bicadaabikum ay cadaabakum cadaabkiina ama bicadaabikum cadaabkiina yacni ku fali maayo alleh in shakartum haddaad shukrisaan wa aamantum aada rumaysaan waxba alla cadaabkiina ku fali maayo sidaasoo kalea marka abulbaqaana uu yihi oo ba-da marka zaa-iduu ka dhigayaayo maa yafcalu llaahu cadaabakum ilaahay waxba cadaabkiina ku fali maayo wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday shaakiran ku shukriya oo abaalguda macnaha addoomihiisa uu abaalgudaya caliiman ogaal badan marka haddii alla uu abaalgudayo waa inaad marka yaraysanin daaca aad la timaado hadduu wax kasta alla uu og yahayna waa inaadan qalbigaaga xumaantii aada ku qarsato ogow un in alla uu og yahay tarkiib iyo tarhiib baa ku jira labadan isim marka ayb ee cadaabka allana ou dadka cadaabayo waxba ilaahay markaa meel u buuxin maayo wax ka nuqsaanba ilaahay ma laha marka idinka unbaa marka arrintaa idin dhibaysaaye idinku toosnaada un ilaahay cadaabkiinu waxba kama rabo hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslm cla nabiyina mxamedi